بsم اللh الرحمن الرحيم الحمd للh رب العاalمين وصلى الله وsلم عlى نبيinا محمد وعlى آله وصحبه وsلم qاl المؤلف رحimه الله فصl الcلم نowعاni wuxuu yihi calamku waa laba nooc waxaan ku soo dheci jirnay almacaarif الsitة waxaan soo qaadanay oo ugu horeeyey الdamiir oo ah acraf الsitة waxaana ku xigay oo darajada labaad ku jiray alcalam calamka marka wuxuu u qeybiyey laba nooc laakiin taqaasiim kalaa imaan doonta mar waxaa loo qeybin doonaa calamu shaksi iyo calamu jinsi mar waxaa loo qeybin doonaa isim iyo laqab iyo kunyo marna waxaa loo qeybin doonaa mufrad iyo murakab taqaasiimtiisu marka way iska badan tahay taqsiimkaani waa biictibaari tashakusi musamaahu wa cadamihi musamihiisa inuu mushakhas yahay iyo inuusan mushakhas ahayn marka la fiiriyo laba nooc u qaybsamaa alcalamu nowcaani calamku waa laba nooc shaksiyun calamu shaksi wa huwa calamu shaksiguna maa waa isim isimkaasoo wudica la dejiyey lishay-in shay loo dejiyey bicaynihi nafsad ahaantiisa loo dejiyey calamu shaksiga waxaa la yidhaahdaa fardiga magaca uu la gaar yahay oo loogu talagalay jinsiga afraadda ku jirta in looga sooco calamu shaksigana waxaa la siiyaa insaanka iyo waxyaabaha insaanka la nool ayaa la siiyaa calamu shaksiga laakiin afraadda kaynta ku nool mid kasta oo ka mid a calamu shaksi ma laha hore waxaan usoo sheegnay sow ma aha in caalamkan uu yahay duu ajnaas libaaxyada waxaan dhahnay waa isku hal jinsi dhurwaaga waxaan dhahnay waa isku hal jinsi raggu waa isku hal jinsi dumarku waa isku hal jinsi eeyuhu waa sidoo kale dameeraha sidoo kale fardaha kitaabada magaalooyinka waxaasoo dhan waa hee ajnaas mid kastoo ka mida waa jinsi jinsi kastana wuxuu leeyahay afraad yacni afraaduu ka kooban yahay haddaba ajnaasta qeyb ka mida afraaddooda magacyo u gaara ma laha laakiin ajnaasta qeyb ka mida afraaddoodu magacyo gaarahay leeyihiin magacyo gaara in loo yeelana waxaa keentay daruura noloshaan socon karin la-aanteed tusaale ahaan raggu hal jinsi bay isku yihiin soo ma aha afraad badan soo kama koobna magac ayaga oo dhan ay wada wadaagaan oo mid kasta lagu idlaaqi karo soo ma laha magacaas maxaa la yidhahdaa aan dhahnay maxaa la yidhaahdaa nakiro muxuuna ahaa magacaas tusaale ahaan rajul haadaa rajul haadaa rajul haadaa rajul haadaa rajul fardi kasta oo ka mida jinsigaas waa ku idlaaqi karnaa laakiin haddii mid kastoo ayaga ka mida magac gaara aan loo samayn noloshu ama suuragal maaha ama way adag tahay haddii lagu yidhaahdo alaabtii yaa kaa qaatay ee aad tidhaahdo rajul oo dhibaatadan yaa kuu geystay rajul qofka aada la kulantay yuu ahaa rajul magac gaara uusan lahayn noloshu way adag tahay ma socon karto saas daraaddeed xikmadu waxay keentay fardi kasta oo ka mid ah afraadda jinsiga magac u gaar ah oo afraadda kale aysan la wadaagin in loo bixiyo oo mid khaalid lagu magacaabo midna lagu magacaabo moxamed mid zayd lagu magacaabo mid caaisho lagu magacaabo midna faatimo lagu magacaabo si hadhowdii qofka aada la kulantay iyo qofka aada la nooshahay iyo qofka ay wax idin dhex maraan afraadda inteeda kale uga soocmo oo qofka dhibaatada kuu geysta yaa waayo haddii lagu yidhahdaa u tidhaahdo waa zayd ama waa khaalid soo maaha magacaas marka gaarka ah oo fardigu uu leeyahay oo afraadda kale aysan la wadaagina waxaa leedahay calamu shaksi bixinta marka loo bixinaa na waxaa la yidhaahdaa wadci wadciga macnaheedu waa bixinta magacaan loo bixinaa markaas cunugaa dhashay waxaa loo bixiyey camr ama khaalid ama zayd ama faatima ama zaynab ama sucaada bixinta markaas loo bixinaya maxaa la yidhaahdaa wadci saas daraaddeed wuxuu yidhaahday wa huwa maa calamu shaksigu waa isim tusaale ahaan isimkaasi waa zayd ama waa camar ama waa khaalid isimkaasoo wadica loo bixiyey lishayin bicaynihi shay shaksi ahaantiisa loo bixiyey shaygaas marka muxuu noqon karaa qofuu noqon karaa xayawaan buu noqon karaa shay bahaa-imta iyo xayawaanaadkaba aan ka tirsanayn buu noqon karaa oo iska jaamida sida tusaale ahaan magaalada maka oo kale intaasoo dhan marka wuu noqon karaa haddaba waxaan dhahnay magacaas oo calamu shaksiga ah waxaa iska leh afraadda ibnu aadamka iyo waxyaabaha la nool waxyaaba xayawaanaadka la nool tusaale ahaan xayawaanaadka insaanka la nool haddii ay farda yihiin fardahaas faras kastoo ka mid in magac loo bixiyaa dhici karta soo ma aha oo mid tusaale ahaan lagu magacaabo mid lagu magacaabo tusaale ahaan cadde lagu magacaabo mid lagu magacaabo dheereeya tusaale ahaan mid lagu magacaabo madoobe tusaale ahaan midba magacaa loo bixiyey markaas sababta loogu bixiyey ma taqaanaa wuxuu noqday shay insaanka oo kale ah ila insaanku la nool yahay fardihii baa marka midba magac loo bixiyey haddii laakiin afraadda jinsiga uusan insaanka la noolayna kaynta uu ku jiro mid kasta uma baahna in magac loo bixiyo libaaxyada hadda kaynta ku jira ama dhurwaayada kaynta ku jira mid kastoo ka mida magac gaara muu leeyahay magac gaara ma laha sababtoo adan ku jirta ma laha mid kasta magac loo bixiyo wax dan oo ku jira ma laha laakiin haddii mid ayaga ka mid ah fardi ayaga ka mida uu soo tago ee insaanka uu dhex galo tusaale ahaan libaax baa dool ku yimid kayntu intuu ka soo tagay buu reer meel degan uu ka soo kordhacay miduu maanta neef ka qaaday haddana mid kaluu neef ka qaaday haddana mid kaluu neef ka qaaday haddana qolow ka kordhacay dhibaato u geystay haddana kuwo kaluu ka kordhacay dhibaato u geystay insaankii marka wuxuu wuxuu noqday shay la nool oo kale soo ma aha markaasoo kale way dhici karta magaca in loo bixiyo marka oo la yidhaha tusaale ahaan cagay in loo bixiyo way dhici kartaa sababta keenay ma taqaanaa kayntuu ka soo baxay mar hadduu kaynta ka soo baxay oo insaankii uu soo dhex galay asagii insaankii mucaamala ay dhex martay dantu waxay keentay magaca in loo bixiyo si afraadda kale ee kaynta ku jirta ee dhibaatada aan geysan isaga looga sooco oo hee isaga yacni keli ahaantiis loo raagsado ma la fahmi markaa bixinta marka magacaas loo bixinaa waxaa la yidhahdaa wadci haddaba marka wadcigu qad yatacaddad inuu tacadudo waa dhici kartaa tacadudkaasna ka dhalan mayso inuu calamnimadiisa ka baxo qad yatacadad maxaan ka wadnaa qof baa tusaale ahaan aabbihiis iyo hooyadiis waxay u bixiyeen zayd mid kale haddana zayd loo bixiyey mid kale haddana zayd loo bixiyey mid kale haddana zayd loo bixiyey mid kale haddana zayd loo bixiyey zuyuddii way badatay nakira miyuu markaas noqonaa maya calamnimadiis weli ka mas-uulin oo farqiga marka isaga nakirada udhexeeya rajul muxuu yahay farqiga udhexeeya wuxuu yahay rajul markii horeo la dejinayo waxaa loogu talagalay in lagu idlaaqo oo loo isticmaalo shaksi kasta oo dakar ah oo baaliq ah oo ibnu aadamka ka mid ah markii horeo la dejinaayey macnaas ma fahamteen markii horeo la dejinaya waxaa loogu talagalay in loo isticmaalo kullu caaqilin dakarin baaliqin caaqil shardi ma aha kullu baaliqin dakarin min ibni aadam rajul in lagu idlaaqo waana wadci hadda la soco laakiin aabbaha iyo hooyada cunugooda marka zayd ay u bixinayaan ma waxay ugu talagaleen suyuuddaas kale magacaas inuu la wadaa mase inuu khaas u ahaado hada huwa alfarqu baynahuma idan farqigaasaa marka udhexeeya ma la fahmayn marka haddii xitaa calamu shaksigu uu tacadudo tacaduga tacadudkaasi waa min awdaacin mutacadida waa wadci waa wadci waa wadci waa wadci aabbahan iyo hooyadaan magacay u bixiyaan waa wadci aabbahan iyo hooyadaanna magacay u bixiyaan waa wadci sidoo kale mid saddexaad mid afraad mid shanaad mid lixaad awdaacdooda marka he mutacadida laakiin rajul markii la bixinaya waa min wadcin waaxid hada huwa alfarqu baynahum aydan wa huwa maa ismun waa ism ismkaasoo wadica loo dejiyey lishayin bicaynihi shay nafsad ahaantiisa shaygaas wuxuu noqon karaa shaksi wuxuu noqon karaa xayawaan wuxuu noqon karaa shay iska jaamidba ah laa yatanaawalu gayrahu midkaas lagu magacaabay oo loo bixiyey asaga ma dhaafo mid kale ku dhici maayo ilaan markii horeba waxaa loogu talagalay asaga inuu khaas ku ahaado ujeeddada loo dejinayana waxay ahayd afraadda kale in looga sooco marka asaga keliyuhu ku dhacaay fardi kale hee ku dhici maayo laa yatanaawalu gayrahu tusaale ahaan wuxuu idhi ka zaydin sida zayd waa magacee shaksigu iska leeyahay oo rag ah ka zaydin waa faatima waa calamu shaksi laakiin yaa iska leh qof dhadigaa iska leh marka labkuna wuu yeelan karaa dhadiguna wuu yeelan karaa waa makkata iyo magaalada maka haddii marka meel kasta la yidhaahdo beled haddii la yidhaahdo war xaggee ka timid beledaan ka yimid xaggee u socotaa beledaan u socdaa oo magac gaar uusan lahayn ee magacaasna tirada ah buldaanta oo dhan uu ka wada dhexeeyo noloshu adkaan lahayd saas daraaddeed beled kasta waxaa loo bixiyey hee magac gaara maka marka waa beledun min albuldaan meel kale marka ku dhici maayo maka haddii la yidhaahdo mafhuum soo ma aha oo tusaaleahaan hadda xamar maka lama dhaho magaca marka maka intaas ma dhaafsiisna yacni buqacadaas macruufka ma dhaafsiisna meel kale ku dhici maydo laa yatanaawalu gayrahu ka zaydin wa faatima wa maka iyo magaalada maka wa shadqamin iyo shadqam shadqamkuna waa awr magiciis awrkaasoo uu iska lahaa nin la dhihi jira nucmaan ibnu lmundir marka waa awr magaciis waxaa wuxuu ka mid yahay marka xayawaanaadka hee dadka la nool wa qaranin iyo qaran waa qabiilo magaceed qabaa'ilka carabta ka mid ah wa qaranin iyo qaran marka qabiilaa iska yeelan karta calamu shaksiga waxaa yeelan kara shaksi keligiis magaalaa yeelan karta awr baa yeelan kara ey baa iska yeelan kara sida waashiq oo kale waa isku mid haddaba kaas marka maxaa la yidhaahdaa calamu shaksi wa imaa calamu jinsin waa calamu jinsin iyo waa calamu jinsi calamu shaksi waa midkaan soo marnay wa huwa calamu jinsigu maa waa isim isimkaasoo wudica la dejiyey lijinsin min alajnaas ajnaasta jinsi ka mid ahee loo dejiyey calamu jinsiga marka xoogaa waxaa ku jirtaa qumuud xoogaa marka wuxuu u baahan yahay in la faahfaahiyo si fiican marka loo dhegeysto waxaad moodaa xoogaha falsafo ahna inay ku jirto waxaan rabaa dhowr nuqdo inaan ka dhigo calamu jinsiga ka hadalkiisa nuqdada koowaad waxay tahay caalamkan waxa ku nool waa ajnaas sida aan soo sheegnay libaaxyada waxaan dhahna waa isku hal jinsi dhurwaagu waa isku hal jinsi dawaacadu waa isku hal jinsi geeduhu waa isku hal jinsi dhagaxaantu waa isku hal jinsi wahaa kadaa nuqdadaas marka waa muhiim nuqdada labaad waxay tahay jinsi kasta oo ajnaastaas ka mida waxaa ku hoos jira afraad hadda ka horna waa ka soo hadalnay jinsi kasta oo ajnaastaas ka mid ahee afraadaa ku hoos jirta ama afraaddaas ha badnaato ama ha yaraato haddaba jinsi kasta afraaddiisa waxay leeyihiin tilmaamo iyo khasaa'is ayaga ka dhexeeya oo afraadda kale ee jinsiga kale ku jirta aysan la wadaagin tusaale ahaan dhurwaaga afraaddiisa fardi kasta oo ka mid ah wuxuu leeyahay tilmaan midka kalena laga heli karo tilmaanta kan laga helo fardiga kalena waa laga heli karaa fardi kale waa laga heli karaa fardi kale waa laga heli karaa tilmaamaha marka afraadda jinsiga dhurwaaga ku jirta ay leeyihiin waa tilmaamo ayaga u gaara tilmaamahaasoo tusaaleahaan libaaxa aan laga heli karin ama dawaacada aan laga heli karin ama weerka aan laga heli karin tilmaamaha marka waxay leeyihiin hee ayaga u gaara oo ay kaga soocan yihiin afraadda kale intaa ma la fahmay haddaba tilmaamaha jinsi kasta afraaddiisu ay leeyihiin dihniga ama maskaxdu way ururidaa kadibna malaf khaas ahay u samaydaa malafkaas marka xaggee ka imaanaa qofka insaanka tusaale ahaan maanta wuxuu arkay fardi ka mid ah afraadda dhurwaaga wuu fiiriyey haddana maalin kale fardi kaleu arkay kii hore waxyaabo badanoo ay wadaagaan ayuu ayay maskaxdu kaydine haddana mid saddexaad haddana mid afraad haddana mid shanaad haddana mid lixaad maskaxdu marka waxay samaynee malaf ama gal oo khaas ah oo ay ku ururiday khasaa'ista iyo sifaadka afraaddan ay wadaagaan malaf khaasay u samaynee afraadda libaaxa khasaa'ista iyo sifaadka ay leeyihiinna sidoo kale malaf khaasay u samaynee dawacada sidoo kale malaf khaasay u samaynee ragga tusaale ahaan malaf khaasay u samaynee wahaakada maskaxda marka waxaa ka buuxa malafyo fara badan oo jinsi kasta afraaddiisa hee malaf u gaarayuu maskaxda ku leeyahay xaggee ka yimideen marka waxay ka yimideen arkitaanka qofku uu arkaa afraaddaas faraha badan tilmaamaha ay wadaagaan saas daraaddeed haddii qofku uu arko hal fardi oo ka mida libaaxa wuxuu u celinaa maskaxdu u celinaa fardigaas marka malafka dhurwaaga ma geli karo sababta waa ka duwan yahay afraadda meeshan ku jirta tilmaamaha ay leeyihiin yani tilmaamaha meeshan ku kaydsan inuusan ka tirsanayn maskaxdu isla markii waa soo saare haddaba waxaan leenahay maskaxdu waxay leedahay meelo badan oo ay wax ku kaydido malaf iska leeyihiin tilmaamaha dhurwaaga malafu iska leeyahy tilmaamaha libaaxa malafu iska leeyahy tilmaamaha dawacada wahaakada intaa ma la fahmay malafka tusaale ahaan marka libaaxa tilmaamihiisa ay ka buuxaan oo maskaxda ku kaydsan fawaa'idda uu leeyahay waxaa ka mida marka fardi a aragto fardigaas meesha uu gela isla markii inaad soo saarto xaggee ka timaadaa xaggee ka imaane maskaxda ka imaane oo tusaale ahaan ad isku qaldimaysid nin iyo libaax isku qaldimaydid dhurwaa iyo dawacaan waxa laga inaadan isku qaldin sababta aadan isku qaldeen maxay tahay hadda midkiisa malaf u khaas uu leeyahay saas daraaddeed meesha uu gelaa maskaxdaa isla markii soo saareen malafkaas marka khaaska ah oo maskaxdu ay kaydiday marna waxaa dhici karta inuu ku hor joogo marna waxaa dhici karta inuusan ku hor joogin haddii uu ku hor joogana magacuu leeyahay hadduusan ku hor jooginna magac ma laha hadduu ku hor joogo maxaa loola jeedaa mar waxaa jirta maskaxdu sheega intay soo bandhigto hortaada ay keene tilmaamihii tusaale ahaan malafka libaaxa uu lahaa inay hortaada keentaa dhici karto marna inuu kaa maqan yaha dhici karto soo ma jirto waa dhici karto haddii marka xaadir uu yahay malafkaas fi dihni maskaxda hadduu xaadir ku yahay markaas oo uu hortaada yaallo magacuu leeyahay hadduu kaa maqan yahay oo markaas hortaada uusan oolinna magacuu leeyahay hadduu xaadir fi dihni uu yahay waxaa la yidhaahdaa calamuuljinsi waxaa kaloo la yidhaahdaa ismuuljinsi almucaraf bial labadaas magacba waa la yidhaahdaa hadduu kaa maqan yahana waxaa la yidhaahdaa ismuuljinsi bes magac kale ma laha farqiga marka udhexeeya ismuuljinsiga iyo calamuuljinsiga iyo ismuuljinsi almucaraf bial waxa waaye xuduuru hada almalafi fi dihni aw qiyaabuhu malayla socdaa malafka hadduu xaadir ku yahay maskaxdaada markaas calamu jinsiyaa la yidhaahdaa ama waxaa la yidhaahdaa ismuljinsi almucaraf bial ismuljinsi almucaraf bial waxaa laga wadaa tusaale ahaan alasad oo kale alasad ama addi'bu ama athaclab iyo wixii la mid ah waxaa la yidhaha ismuljinsi almucaraf macnaheedu wuxuu yahay alasad waxaa ka wadaa malafkan xaadirka ku a dihniga aada ula jeedaa markaas magac kalena waa leeyaho waxaa la yidhahdaa calamuuljinsi oo tusaalaan waxaa le waxaa loo bixiyey malafkaas khaaska ah ee markaas xaadirka waxaa loo bixiyey usaama hadduu dawacayaan tusaalaan waxaa loo bixiyey hucaala hadduu dhurwaayaan tusaalaan waxaa loo bixiyey du'aala iyo wixii la mid ah laakiin markaas hadduusan xaadir ahayn waxaa la yidhaahdaa ismuljinsi bis sida asad oo kale asad marka waa ismuljinsi ismuljinsi maxaa laga wadaa malafka ay ka buuxaan tilmaamaha afraadani ay leeyihiin laakiin markaas xaadirka aan ahayna ismujinsi la sida asad oo kale ma la fahmay waxaa kale oo aan rabaa nuqdada ku xigtaa waxay tahay maxaa farqiyahoo u dhaxeeya ismuljinsiga iyo nakirada ma huwa alfarqu baynahumaa farqigaa udhaxeeya horta labadooda mid kastoo kamida isku magacaa la isticmaalaa asad iyo asad di'bun iyo di'bun rajul iyo rajul isku magacaa la isticmaalaa laakiin waxaan leenahay rajul ama asad marna waa ismu jinsi marna waa nakiro nakirada maxaa loogu talagalay afraadda jinsiga ka mida ee khaarijiga khaariji maxaan ka wadnaa maskaxdaada ka baxsan ee yacni xaadirka ahoo jooga markaas dunida jooga marna wuxuu waa shay maskaxdaada ku jira marna waa shay waaqici ah marka afraadda khaarijiga ah mid kastoo kamida in lagu idlaaqaa nakirada loogu talagalay laakiin ismu jinsiga waxaa loogu talagalay malafka tilmaamaha afraadu ay leeyihiin ee maskaxda ku jira markuusan xaadirka ahayn baa loogu talagalay marka asad marna waxaan leenahay waa ismu jinsi marna waxaan leenahay waa hee nakiro waa ismu jinsi biictibaari dalaalatihi cala almaahiya alatii fi dihni marna waa nakiro biictibaari dalaalatihi cala alafraadi alkhaarijiya afraadda khaarijiga ah nuqdada intaas ku xigtaa waxay tahay calamuljinsiga oo aan dhahnay waa malafka khasaa'ista iyo sifaadka afraadu ay leeyihiin ee xaadirka ah markaas maskaxda xaadirka ku ah lagu idlaaqa aan dhahnay waxaa dhici karta fardi khaarijiya in loo isticmaalo waa dhici kartaa inkastoo malafkaas lagu idlaaqo laakiin fardi khaarijiya in loo isticmaalo waa dhici karta oo tusaale ahaan usaama in lagu idlaaqo hal libaaxo meel mara waa dhici kartaa oo la yidhaahdo haada usaama asiga keliya magacu maaha laakiin laakiin mid kastoo ka mid a libaaxa hada usaama waa dhihi oo maxaa loo dhihi karaa tilmaamahan meesha ku kaydsan ee xaadirka ku ah fii dihniga soo asaga lagama helin fardigan khaarijiga ah soo lagama helin saas daraaddeed waxay dhahan waa lagu idlaaqi karaa waxaa kaloo intaas siisii dheer oo nuqdada ugu dambaysa ay tahay calamuljinsiga waa macrifo xaggee marka macrifo ka yahay wuxuu macrifo ka yahay xagga lafdiga usaama wuxuu la mid yahay dalxa sida aad u leedahay haadaa dalxatu waa kayru musarifa uga dhige baakana waxaa leedahay haadaa usaamatu waa kayru musarif lilcalamiyati wataniif bitaa waa macrifo marka sidoo kalena waa macrifo liannahu yadullu calaa malafin khaasin oo malafyada kale ka duwan malafaadka kale ka duwan kuwa kalena aysan soo hoosgelin dhinac marka laga fiiriyana waa nakiro yacni sida nakirada loo isticmaali karaa waa goorma waxaan dhahanay libaax kastoo meel mar ahaada usaama soo laguma idlaaqi karo sida loo dhihi karo haadaa asadun baa haadaa usaamana mid kasta loo dhihi karaa marka ma la fahmay masoo adag yahay yaa